kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe aynu toddobaadkan ku soo qaadanayno dadaalka xisbiga jamhuuriga gobolka minnesota ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan soomaalida ku dhaqan gobolkaasi si ay cod uga helaan xilliyada doorashada ee dalkan maraykanka labada xisbi siyaasadeed ee dalkan maraykanka waa jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ku loolama helitaanka taageerada dadkaas wogaloutiga ee haysta sharciga dalkan maraykanka si ay uga helaan taageero iyo cod labadii kale doorashadii madaxtinimada ee dalkan maraykanka ee u dambeeyey waxaa codadka dadkaas wogaloutiga ku guulaystay xisbiga dimuqraadiga iyadoo si lixadle looga adkaaday xisbiga jamhuuriga waxayna taasi keentay qayladhaana inay lagama maarmaan tahay in xisbiga jamhuurigu ay dib u eegaan siyaasadooda ku aadan la dhaqanka dadka soogaloutiga ee maraykanka noqday murshad baaruud waxa uu ka mid yahay soomaalida ku nool gobolka minnesota wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi isagoo nagu soo booqday stuudiyaha v o a ayuu barnaamijka qurbe uga waramay dadaalka ay wadaan xisbigiisa ee ku aadan sidii ay siyaasadooda uga iibin lahaayeen dadka soogaloutiga khaasatan kuwa soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkaasi uu intooda badan u janjeera xisbiga dimuqraadiga ugu horreynse waxa uu sharaxayaa sababta ugu wacan in xisbiga jamhuuriga looga adkaado codka dadka soomaaliyeed ee gobolkaasi sidaad ogsoon tahayba xisbiga jamhuurigu waa xisbi maxaafida waxyaabaha ugu waaweyn oo mataqaanaa ay soomaalida amase dadka imigrantiga ay kaga leexdeen waxaa ka mid a xagga dhaqaalaha siyaasadda dhaqaaleed ee xisbigu leeyahay laakiin arrimaha bulshadao kale markaad fiirso xagga waxbarashada hadday fiirso xagga horumarka xagga dhaqaalaha dhinaca kale ee baaca mushtariga mase abuuritaanka dhaqaalaha markay noqoto dadka soomaalida mase dadka wadanka soo galay waxaad moodaa inay isku mabaadi ka yihiin xisbiga jamhuuriga laakiin waxaad moodaa uun xagga arrimaha sida mataqaanaa dhaqaalaha lagu kabo dadka danyarta oo kale oo xisbigu muxaafid ka ah markii hore in lagaga leexday baad moodaa haddana isfahan guud baa iska jira runtii oo soo dhex maraya sanadihii doorashooyinkii ugu dambeeyey soomaalida iyo dadka migarantiga laga tirada badan yahay iyo xisbiga jamhuuriga walow dadka soomaaliyeed mabda ahaan marka la eego ay isu dhow yihiin aragtida xisbiga jamhuuriga haddana weli soomaalida minnesota badankood waxay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga oo siyaasadiisa dhaqaale ay tahay mid aan u darnayn dadka danyarta ee soogaloutiga haddaba sidee suurtagal ku noqon karta in jamhuurigu ay siyaasadooda ku aadan dhaqaalaha lagu kabo danyarta ay dabciyaan si ay u helaan taageerada dadka soogaloutiga ah waxaa asal ah oo xataa dadka muslimiinta markan inaga dhexdeena dadkeena muslimiinta asal u ah qofku inuu isku kalsoonaado oo isku filaado oo ka xoroobo barnaamijyada dowladda ay dadka gacanka horsiga yani in yani aad u baahato dowladda inaad ka xoroodo oo sharaftaadii cizigaaga soo noqda ayaa asal ah laakiin waxaa iyaduna markhaatima doontaa in dad badan oo baahan jiraan oo u baahan la caawiyo marka in yani hal siyaasad ama hal bolisi lagu wada dhaqo dadkoo dhani ma shaqaynayso waxaan la yidhahdo one size fits all marka waxaan doonaynaa economic policy kala qaybsan oo dadkii raba inay horumar gaadhaan oo ka xoroobaan dowladda horumar gaadhsiinaya oo yani gacanqabasho leh inaanu inaanu la nimaadno dadka u baahan had ya jeer waxaa jira qeyb bulshada ka tirsan oon ka maarmi karin gacanqabashada dowladda aan ka maarmi karin qeybtaa waxaanu doonaynaa marka in had iyo jeer dowladdu yani awooddii ay lahayd inay ku kabta ahayd dowladunbaa dadkaas kala kabi karta inay dowladdu roolkeeda ciyaarto haddaanu labada qorshaha naga dhaqaalo marka labadaasu ku saabsan yahay inaanu dadka laba kala qaybino qola rabta inay horumar gaadho oonu taageerno oo ay dowladda ka xoroobaan oo dhaqaal ahaan aan ku kabacno ay kaga xoroobaan oo ganacsi u abuuro iyo qolo yani dad waaweyn aba dad xanuunsan aba dad mataqaanaa hooyooyin caruur badan haysto oo kale oo had iyo jeer suurtagal ay tahay inay dowladdu ay wax ka qabato kuwaas marka inaan wax ka qabanno qorshahanaga siyaasadeed ee labada kun iyo afar iyo tobanka ee siyaasadeed ayaan insha allahu damacsannahy haddaynan ku darno haddii taa aan samayno oo guddiga fulintu isla qaato waxaan rajeynaynaa oon anigu hadda la taliyaha ka ahay ee xisbiga gobolka minnesota in haddii taa isla qaadano aanu horumar ka gaadhinaan anigu aaminsanahay dhinaca kale murshad baaruud ayaa sheegay in xubnaha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ay wadaan qorshe ay kaalin uga cayaarayaan dib u soo kabashada wadanka soomaaliya xildhibaanada maraykanka ee qeybta weliba jamhuuriga oo senataro iyo isugu jira aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka labadaba golaha senatka iyo golaha hoosgaba waxayna aada u xiseynayaan welibana guddiga arrimaha dibadda ka tirsan oo oo siyaasadda geeska africa influency badan ku leh ayaa arrintan xiiseynaya inay soo hadal qaadaan hawsha see kusoo hadal qaadi lahaayeen waa inay noqoto wax ummadda soomaaliyeed oo dhan si guudan ugu jirto si gaarana dadka qurbaha jooga roolkoodii ay ka ciyaaraan oo ay noqoto in lagala tashado waxa intaan siyaasadda lagu ablay garaneyn arrimaha dibadda ee geeska africa sida etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya weliba saddexdaa wadan oo aada isugu xidhan runtii laba wadan oo ka midana ay ciidamaba ka joogaan dalka soomaaliya la dhihi karo
dhegeystayaal barnaamijkii qurbaynu toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalka xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan soomaalida gobolkaasi intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo